nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanhayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista oo doonayo in qof weliba uu fahmo uuna raaco jidka xaqnimada uu isagana faraya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta oo ah jidka xaqnimada oo ka hadlayo sheekooyinka nebiyada uu muuse qoray ee sida ay u qoran tahay bugga towraadka markaasey ka ambabaxeen celeem oo shirkii reer bani israa'iil oo dhammu waxay idhaahdeen cidlada siinaan la yidhaahdo taasoo u dhexaysa celem iyo siinaai waxayna ahayd bishii labaad maalinteedii shan iyo tobanaad taasoo ka dambeysay baxniintii ay masar ka soo baxeen markaasaa shirkii reer bani israa'iil oo dhammu cidladii muuse iyo haaruun ugu gunuusayn oo reer bani israa'iil waxay iyagii ku yidhaahdeen waxaa noo wanaagsan aan lahayd inaynu gacanta rabbiga ku dhimanno annagu dadkii masar joognaa intii aynu ag fadhinay dheeryaha hilibka ah oo aynu kibis ka ereegnay waayo waxaad cidladan noogu soo bixiseen inaad uurkan oo dhanu gaajo ku dhishaan markaasaa rabbigu wuxuu muuse ku yidhi bal eeg waxaan samada idinka soo dayn doonaa kibis oo dadku waa inay dibadda u baxaan oo maalin walba soo urursadaan in maalin ku filan si aan u tijaabiyo iyaga bal inay sharcigayga ku socdaan iyo in kale oo maalinta lixaad waa inay diyaarsadaan wixii ay soo guurteen kolkaasay noqon doonaan intii ay maalin weliba guuran jireen in laabkeeda ah markaasaa muuse iyo haaruun waxay reer bani israa'iil oo dhammu ku yidhaahdeen maqribka baad ogaan doontaan inuu rabbigu idinka soo bixiyey dalkii masar oo subaxdan waxaad arki doontaan ammaantii rabbiga waayo wuu maqlayaa gunuuskiina aad rabbiga u gunuusanaysaan oo annagu maxaanu nahay oo aad nagu gunuusanaysaa markaasaa muuse wuxuu ku yidhi rabbiga maqribka wuxuu idin siin doonaa hilib aad coontaan subaxdana wuxuu idin siin doonaa kibis aad ka dheregtaan maxaa yeelay rabbiga wuu maqlayaa gunuuskiina aad isaga u gunuusanaysaan bal maxaynu anagu nahay anagu annaga noo gunuusi maysane ee waxaad u gunuusanaysaan rabbiga markaasaa muuse wuxuu haaruun ku yidhi shirkii reer bani israa'iil oo dhammu waxaad ku tiraahdaa rabbiga hortiisa ku soo dhowaada waayo wuu maqlaa gunukiinii intii haaruun la hadlayay shirkii reer bani israa'iil oo dhan waxay eegeen xaggii cidlada oo bal eega ammaantii rabbiga ayaa daruurtii ka dhex muuqatay markaasaa rabbigu wuxuu muuse la hadlay oo wuxuu isagii ku yidhi anigu waan maqlay gunuuskii reer bani israa'iil haddaba la hadal oo waxaad ku tiraahdaa maqribka waxaad cuni doontaan hilib subaxdina waxaad cuni doontaan kibis oo waxaad ogaan doontaa inaan anagu ahay rabbiga ilaahiina ah casa wajalla oo waxaa dhacday in maqribka digaaga daruur yimaadeen oo ay xeeradii oo dhan qariyeen oo subaxdiina waxaa degmadii horreereda ku soo degay siyax oo markii sayaxi soo degay baabi-ay waxaa dhulkii cidlada ku dhahay wax yar yar oo googoob ah oo lala eeg sayax barafoowey oo markii reer bani israa'iil arkeen ayaa midkoodii kale ka mid ah ku yidhi maxay tahay waayo ma ay garanin waxa ay tahay kolkaasaa muuse wuxuu yidhi wuxuu iyagii ku yidhi tanu waa kibistii rabbiga idin siiyey inaad cuntaan dhegeystayaal waa taariikhda siday ugu qoran tahay buga towraadka uu qoray nebi muuse bal raximahullaahu waxaynu waa wixii rabbiga idinku amray in weliba ha ka gurto in cuntadii ugu filan inta dadkiinana tiradiisu tahay qofkiiba ooma mugis ah qaato oo nin welibana inta teendhadiisa joogta ha u qeyb qaado oo reer banu israa'iil sidaasay yeeleen oo qaarna wax badan buu gurtay qaarna wax yar oo markay koomkii ku qiyaaseen kii wax badan soo gurtay waxba kama hadin kii wax yar soo gurtayna waxba kama dhimin oo nin welibana in cuntadiisa uga filan buu gurtay markaasaa muuse wuxuu iyagii ku yidhi ninna yuusan wax ka reebin ilaa subaxda hase yeeshee muuse ma ay dhegaysanin laakiinse qaarkoodaba wax ka reebay ilaa subaxdii kolkaasa dhirxi galay oo ay urtay markaasaa muuse iyagii u cadhooday oo subax kasta nin weliba wuxuu guran jiray in cuntadiisu ku filan oo markii qoraxdu soo duulalaantana way dhalilin jiratay oo maalintii leexaad waxay soo gurteen kibistii horey laba laabkeeda qof welibana wuxuu soo gurtay laba koomeer markaasaa taliyayaashii shirka oo dhammu intay u yimaadeen muuse u sheegeen kolkaasuu wuxuu iyagii ku yidhi waxaynu waa wixii rabbiga ku hadlay berri waa maalin weyn oo nasasho ah oo wixii aad wixii aad duban lahaydeen dubta oo wixii aad karin lahaydeen kariya oo wax allaa wixii idin dhaha meel kasta dhiga oo ha idin yaaleen ilaa subaxdii kolkaasaa meel dhigteen ilaa subaxdii sidii muuse uu ku amray oo mana ay oreen dhirxina laguma arag markaasaa nebi muuse bal raximahullah wuxuu yidhi intaa maanta cuna waayo maanta waa maalin weyn rabbiga barya oo ereygiisna adeeca dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudan oo haddii aad qabtaan wax su'aal ah ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imailka yagu waa radio somaly one at gmail dot com dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudana waxaynu soo gaarnay gebgabadii barnaamijkeenna jidka xaqiidnimada haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhiibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriira imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo